barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin talaada ah oo laba ay tahay bisha abriil sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa xaggiinna kowdii iyo barkii duhurnimo idaacaddeenna subaxnimo amaba duhurnimo aan idhaahdee ee barqanimada maanta barnaamijka dhallinyarada qodobada aad ku maqli doontaan way noo soo socdaan waxaana idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kale ibraahim xasan daadure
qodobada dhegaystayaal idaacaddeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah orodyahanka caanka ee reer jabuuti ayaanlo sulaymaan oo dhallinyarada soomaalida u sharaxay orodka iyo waxa looga baahan yahay qofka raba inuu heer ka gaaro tartanka orodka waa in lugtaadu barataa tallaabadaada inayna ku daalin tallaabadaasay ku xajin karto waa inay barataa lugta marka aan waxaan garan karayaa iminka labada boqol ee mitir garoonka markaan wareegayo inta aan ku socdo inta aan ku marayo iyo intuu orodku yahay tiyo xitaa ana saacadda arkaynin marka la wareegayo intaan ku soconna waan dareemaya waxaan odhanaya bayska aad ku socotaan wuu hooseeya ama wuu sarreeya waan kala garanaya marka waa in lugtaydaa baratay ka sarre iyo kii hooseba waa tahay waxaad kaloo maqli doontaan oo aan barnaamijka ka marnaan doonin waraysi aan la yeelanay fannaanka da'da yar jamaal onkot
dhegeystayaal waxaa kaloo aad maqli doontaan ciyaare iyo qodobo kale kaalimihii heesahana waxaa ka mid wanaagga haddii la daadsho xumaan weyn lagama buxsho wacnaantu hadday cilowdo wadeeca kula degaysaa wadkaaga qofkii u xiisa sii wehel caanahaaga
waa hagaag fannaankaasi codka macaan waxa aad kaga bogan doontaan cabdirasaaq iskalaaji qeybaha dambe ee barnaamijkeennan ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha wadanka dalka turkiga rajib dayib erdogan ayaa waxa uu gaaray guuldaradii ugu weyneed ee doorashada kasoo gaartay isaga iyo xisbigiisa a k b party ayadoo ay lumiyeen caasimada dalkaasi ankara ayna u muuqdaan sidoo kale inay luminayaan istanbul kadib doorashadii axaddii dhacday shalay oo isniin ahayd dibadbaxayaal ayaa isugu soo xoomay caasimada wadankaasi iyo istanbul dibadbaxayaashaasi ayaa waxa ay u damaashaadayeen bin cali yildirim guusha xisbigiisa ee kii b party uu gaaray waxaana la sheegay in magaalada dalkaasi labaad ee iyadu istanbuulah si weyn looga dareemay guusha hogaamiyahaasi sadi gulen oo isagoo madaxa guddiga doorashada ee turkiga ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan labaatan iyo shan kun oo cod uu helay yildirim sagaalkii milyan ee goobood ee la dhigay goobaha codadka laga dhiibtay xisbiga mucaaradka ah ayaa eedeeyey govan oo ah ninka uu u magacaabay erdogan in uu hogaamiyo doorashadan inuu si weyn ugu janjeeray dhinaca xisbiga talada hayay
sharciga waxaa looga bedelayo qaabka hubka ee dalkaasi new zealand kadib weerarkii labada masjid ay dad badani ay ku dhinteen ayaa waxa uu dhaafay wareeggii koowaad ee ansixintiisa golaha shacabka maanta sharcigaasi oo ku gudbay boqol iyo sagaal iyo toban u codeeyey iyo hal qof oo ka soo horjeesta ayaa wuxuu mamnuucayaa in qoryaha danadooriga u dhaca iyo kuwa waaweyn oo la mid ah noocyadii u adeegsaday ninkii masaajidada weeraray aan la iibi karin madaxa booliiska ee dalkaasi stewart nash ayaa waxa uu sheegay in weerarkii labada masjid uu muujiyey in dad badan oo reer new zealand ah ay helaan hubka khatarta ah
duhur wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda iyo barnaamijka dhallinyarada
orodyahanka isagu haysta horyaalnimada orodka fogaanta dhexe ee kun iyo shanta boqol ee mitir ee dalkaasi jabuuti ayaanlu suleymaan ayaa waxa uu ku dhiirigeliyey dhallinyarada soomaalida in door wanaagsan ay ka qaataan tartanada hurudka ayaanleh oo ka qayb galay tartano caalami ah ayaa dhan kaleeto waxaa ugu baaqay dhallinyarada inay ku dadaalaan ordada iyo jimicsiga si ay u helaan jir caafimaad qaba waryaheena jabuuti sagal siciid faarax ayaa ayaan leh waxa ay ku wareystay magaalada jabuuti ugu horreyna waxa ay weydiisay orodka waxa uu uga duwan yahay tartanada kale ee ciyaaraha
sagale dadku horta qaarbasi bay u kala aaminsan yihiin wixii aanad garanaynina dee waxaad ka tahay jaahil baad ka tahay horta iminka kubadda oo kale waa group waxaa la doonayaa waa koob iyo tobanka qof ee ciyaaraya intii u fadhiday macalimiintii maasaajkoogii wixii oo dhan laakiin tani waa shaksi iminka anu haddaan bilad keeno bilad waxay ku kooban tahay wixii aan wax ku helay waa aniga laakiin taasi waxay ku kooban tahay group dhan ayay ku kooban tahay marka saasuu kaga duwan yahay orod waa waa shaqo marna adag marna fudud tababarkeyga adag shaqadani intay saad u tababaran lahayd iyo inaad u samirtid bay u baahan tahay ee waxaan tababaranaa iminka anu waxaan ka cishanta subaxnimo ilaa koob iyo tobanka ayaan tababaran koob iyo tobanka waanu quraacani waan seexanaynaa markaan yar seexano afarta ama saddexdan sooma labadan kici markaan xilligaa kaco haddana tababar baan afarta bilaabay ilaa sideedda caawa saasaan oo tababarku marka waa orod ma odaysaan waan ordayaa intaasoo dhan subaxii waxaa laga yaabaa inaan leeyahay ama farcleg ama orodka isku xidhan kala googo-an kiilooyaal toban jeeroo hal kiilooya inaan samaynayo marka hore da waanaan soddon murras kolersa soo sameeyaa jimicsi sameeyaa kadib aan shaqadii galaa markaa marka hal halkii kilomitiraan samaynaya waxaa laiga rabaa saacadaan la tartamaya markaan aan tababarka ku jiro ee qof lama tartamayo saacad baan la tartamaya intaasuu ii qabanaya macallinku intii uu ii qabtay waanaan ku tegaa meesha waan ku celceliyaa dee marka waxaa la xafidayaa ridmiga si qofka qur-aanka loo xafido kale ayaad ridmika u xafidaysaa lugtaada waa in lugtaadu barataa tallaabadaada inayna ku daalin tallaabadaasi ku xajin karto waa inay barataa lugta waa maskaxda ka xisaabinaysaa marka aan waxaan garan karayaa iminka labada boqol ee mitir garoonka markaan wareegayo inta aan ku socdo inta aan ku marayo iyo intuu orodku yahay tiyo xitaa aana saacadda arkaynin marka la wareegayo intaan ku soconna waan dareemaya waxaan odhanaya bayska aad ku socotaan wuu hooseeya ama wuu sarreeya waan kala garanaya marka waa lugtaydaa baratay ka sarre iyo kii hooseba marka miisaanka qofka ordaya imsaa laga doonaya miisaankiisa de horta sagalay waxaa jirta qofku inuu di- u bislaado waxani haddii anoo iskoolka koobaad intixaanka jaamacadda mar laygu dhahdo ma mari karayo marka haddana saasoo kale ka dhigan tahay stebyay leedahay marka eh, horta qofka markuu hilib leeyahay waa inuu horta hilibka iska ridaa miisaanka waayo markaad miisaan leedahay xitaa waxa ku xanuuni kara jilbaha oo eh, miisaankaagii baa ku dhacaya oo jilbaha ku xanuunaya murquhu markaa way ku daalayaan oo murqaha may adkaanin weli waxyaaba badan baa ka duwan xitaa qofka iska daabuuran ee qofka kale ee dhuuban ee normalkan yaan yaan nala tartami yaan kula tartami karaynin markaad aad qof u tababarto waxaani tahay oo wixii shaqo waxaad qabataa isagu twenty four hours waxaad ku maqan tahay baad waa shaqadaadii baad yaa ku jirtaa orod baad ku jirtaa marka qof fadhiya meel iskuma wada mari karisiin mar baa waxaa dhacday inuu dhakhtar baan tagnay waxaa naga qaadayo dhiig iyo wadnuhu na eegaya wuxuu naga yidhi hey war khalaas baa tahay wadnahaagii ma ma shaqaynayabe markaasaan ka yidhi maxaa dhaca aniga baa iska naxay markaa wax kalenu ka hadleen muli sidee wadnahaagi ma socdaba markaasaan yidhi ciyaartooy baan maxaad qabataa buu yidhi ciyaartooy baan ahay buu yidhi aa dee saa igu dhib buu yidhi wadnahaagu weyn yahay markaa dhaqaaq male buu yidhi
oo wadnaha waxa ku weynaya orodkii wuu- murqihii wadnaha weynaaday wadnaha weynaanaya markaa shaqadiisii sidau qofkii kale xoog u tuurayey eh, naqaskiiyo dhiigga ma tuurisid adigu waxaad u yarhaanaysaa xitaa anoo hurda ayuu dhiiggaygu soconaya u shaqaynaya dhiiggayga oo waayo xididadaydu xinjiro ma yeelanayaan oo spoorka waxyaaba dadku waxay dhahdaan inta badan markaad weynaatid haddaad biriqaadqaadidu kugu soo noqoni eh, sidan baad noqonaysaa laakiin waxaas waxba kama jiraan waxaas waxba kama jiraan waayo axmed saalax ilaa imika hor muu ordayay imikadanda waa ina yar cabdibila cabdi ninkii arkaa garanaya maalin ba waxaa jirtay annagoo sweden joogno waxaa nala joogay koojkayga jaamac annagoo saa u fadhina bay gabadh baa la sheekaynayay markaasaa laga yeeri tihi jaamac karaaciin hooyaday baa iiga sheekayn jirtay aaway horta ma inankiisiibaa bay tiri isagii baa nala fadhiya markaas isagii bay tiri ma inankiisiiba markaa baa lagu yihi waa isagii way naxday markaa bay tiri de anu waan maqlay un ma inan ka yar isboorku een, waa caafimaad een, dadka wuxuu kaa duwayaa wax badan buu ayuu ka- ayuu kaa ayuu ka- ayuu kaa een, duwayaa dadka aad ka duwanaanaysaa een, ma ga- hore uma gaboobasid oo wi- jirkaaga wuu ilaalinayaa caafimaadkaaga wuu ilaalinaya waayo waad aragtay dadkeenu inta badan waxay ka kici waayaan jilbaha dhabarka marka waxaas waxa ugu wacan waan cunnaa waan fadhiisanaa siiba dadkeena dhibaatooyinka haysta waxa weyn habeenkii intaan cashaynaan ku seexanaa laakiin een, taasoo kale xitaa haa ma fiicna xitaa digtoorada annaga way nagala taliyaan cuntooyinka qaar aadan cunin baa jira maye cuntooyinka waan wada cunaa cuntooyinka annaga way noo siman yihiin laakiin cuntooyinka naga inta badan eh, sida baastadoo kale dee hilib eh, ayaan cunaa salaadkaan aad u badsanaa oo cuntooyinka haa nafaqada leh jirkaaga wax u tarayaan cunaa Een, Djibouti meel aad ku ordaan ma leedahay een, dhalinyaro orodka Een, haa way leedahay sagaleeye waan idin kuu sheegayey een, waxaa jirta een, ecole sportive baa la idhahdaa waa iskuulka sportiga macala tacliinti markaa madaxweynaha furay anaa ka soo baxay oo dhalinyartii ka soo baxay bay ahayd cali sabiix buu ku yaallaa gobolka cali sabiix ayuu ku yaallaa haddadan baan jooganay waa meel weyn oo qurux badan oo ay ku xoreysan yihiin un ciyaartooyo markaa dabaday laba jeemuu kala soo maray kuwii saddexaad baa hadda ku jira Een, waana meesha annagu aan kasoo hana qaadnayba in madaxweyne u horreyso nagu furay ahayd dhalinyartii lagu furayna aan ka mid ahba ugu dambeyntii dhalinyarada een, eh, ku jira hamiga inay ordaan maxaad siin lahayd talo ama kuwa kale aad ku dhiirgelin lahayd waan ku dhiirigelinayaa dhalinyarta waxaan lay kusoo dhawaada Een, qof kastaaba adu intaad tirahdin guusha waad gaari kartaa unbay ku xidhan tahay dadaalana xaaji cabaas buu gaadha wuuna dhaafa oota soomaalidu tiraahda qof kastoo dadaalah meel buu gaari karayaa oo dee een, maxamed faarax baa wuxuu nagu yidhi een, eh, markii labadii kun iyo sideedii la ordayay shiinaha ninka kanisa bakayle la idhahdaa bilada badan buu haystay maxamedna markaa finalkii buu ka hadlay wuxuu hi xabadun muu isiiye hadiyad ahaanaysiiya buu yihi farxaddayda adduunka lama gaareen buu yidhi. ilaa uu imika isaguba ka bilada batu ku libilaamaba intii uu ninkaasi qaaday libilaabkeed buu qaaday hadda maxamed shalayna saasuu lahaa maantana isagiiba ka horreeyaba oo ilaa isagii buu ka badiyaa marka adugu waa dadaalkaagay ku xidhan tahay wax walba
waa tahay eh, dhegeystayaal kaasina waxa uu ahaa orodyahanka haysta horyaalnimada orodka fogaanta dhexe ee kun iyo shanta boqol ee mitir ee dalka jabuuti ayaanle suleymaan waxaana uu u warramayey waryaheena jabuuti sagal siciid faarax haatanna waxaan idiin soo qabanaynaa wadeeco iyo codkii cabdicasiis iskalaaj
waxbaa jira aan la sheegin warbaa jira aan la baahin wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wataay wadaa jirta aan la qaadin waxbaa jira aan la sheegin warbaa jira aan la baahin wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wataay wadaa jirta aan la qaadin wanaagga hadday la daadsho xumaan weel lagama buxsho wacnaantu hadday cilowdo wadeeca kula degaysa wadkaaga qofkii u xiisa kusii wehel caanahaaga wanaagga haddii la daadsho xumaan weel lagama buxsho wacnaantu hadday cilowdo wadeeca kula degaysa wadkaaga qofkii u xiisa kusii wehel caanahaaga jacaylku jacaylku cadduu wareego walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku caddu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican wadayga quudhaadu doonto samaanta kolka ka weydo naftaada aadan u waalin hankaaga dartii u weeqin iweydaaraba dhaanta wadayga quudhaadu doonto samaanta kolka ka weydo naftaada aadan u waalin hankaaga dartii u weeqin iweydaaraba dhaanta wareegtada caashaqaaga wabaayo hadday dhalayso dareen wadnaha abbaaray hadduu weyeelkii ka qusto walacbuu keenayaa adoon qubin waanaday jirkaaga wabayo hadday dhalayso dareen wadnaaha abbaaray hadduu wehelkii ka qusto walacabuu keenayaay adoon qubin waanadayda jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican waa tahay cabdulcasiis iskalaaji intaasi bal aan kaga gudubno heeskaasi wadeeco halkaas weli aad naga dhegaysanaysaana waa barnaamijkeena duhurnimo ee dhallinyarada maanta bal markana jaamac waa jamaal jaamac cali oo isagu loo yaqaano onkod waxa uu ka mid yahay fanaaniinta da'da yar ee codka macaan ee heesahooda ku baahiya baraha bulshada sida youtube-ka jamaal oo hadda ku sugan magaalada laascaanood ayaa waxaa la kulmay wariyaha v o e da cabdikariim olol wuxuuna ugu horeyntii weydiiyey qisada ay xambaarsan tahay heesta xusuus oo ka mid a heesaha ugu caansan ee uu jamaalku ku luuqeeyo waa fanaankaasiy
cabdikariin aad baad umahadsan tahay heestan runtii waxaa sameeyey hortan in la dhaho ismaaciil cabdinuur afbalqade oo jooga wadankaasi runtii kenya gaar ahaan nairobi laxanka heestan laxanka waxaa iskale haybaro muusigana waxaa tuuy muuli xasan faarax marka kolley qisada heestu aad bay u dheertay laakiinse haddii aan soo koobo waa fariin uu diriyay markaa nin dhalinyaro ah buu kolley abaun ka sameeyey qisada marka fariinahaan baa loogu sheegayaayoo qeybaha seka waa waa gudbin fariimeed oo jacayl oo kale ah ha ha waa gudbin marka kolley waa gudbinayna heesta balkawar markaad adigu eegtay qisadaasi iyo qaabkay u dhacaysay iyo jacaylka ay xambaarsan tahay wallaahi horta dhankayga aad baan runtii kolley ay dareen markaa igu abuurtay waayo sideen wada ognahay dareenka lagu magacaabo jacaylku aad buu baaxad weyn heestan oo kale marka qofka fanaanka qaadayo kolley fanaanku suu mar walba gudbiye oo shacabka iyo qofka runtii markaa hawshu ku dhacday ama qishadu ku dhacday buu ka gudbinaya ha waa xaqiiqa dhaba ninkii quudkii ka sondhe qalbiga adiga la tagaydhe jiifkii qaban waa sariirdhe xusuus xusuus ka qaboobi waadhe qisuu mutacayaraindhe adaa ku qafilan xiskiidhe harkiibuu kugu qarwaa harkiibuu kugu qarwaadhe hankaad qabsatiyo naftiidhe cidluu qaayibay dartaadhe qofkii arka wuu naxaadhe intuusan qabriga u gelindhe laqaba xubbigo laqaba xubbigo xubbigo daryeeldhe waxaan maqlay markii gabadhaasi fariinta gaadhay inay isku soo laabteen oo ay noqotay arrin cajiiba bal ka war
waa waasaan dareemiyo inay isku soo laabteen marka kolley ay isu soo dhawaadeen yaabaha kuugu cajiibka badanaa jamaalow markaad fanka ku jirtay maxaa ka mid ah qisooyinkaad aadka ula yaabto ama sheekooyinkaas leedahay waa arrin wax bulshada ka dhex dhaca ama dadku ay sheekooyinka idinla yimaadaan oo kale wallaahi horta inta badan marka wax la sameynayo waxaa loola taga abwaanka balse waxaa jirta marar badan adoo abwaanka waayo fanaankii abwaanku aad bay isugu dhow yihiin marka idinkoo micnaha hal goob wada jooga in qof u yimaado markaa runtii waayihiisa uga hadlayso marka erya looga sameeyo anigoo runtii ah dee qofkii markaa inta badan heesayey oo aan ereyba sameynin dad badan la sixiriir way jiraan oo markaa kolley iiga sheekeeyey qisooyin ilaa runtii gaadhsiiyey heer micnaha indhahay waa ilmadu markaa qoyso oo dareen micnaha waaliya oo markaa kolley aada u xanuun badan igu abuuray marka kolley qof mar haddii aad tahay qof bulshadii micnaha codkiisa u gaadhayo dad badana waxaa jira waayo qof walba runtii siayn u ognahay noloshiisa runtii waxyaaba badan markaa waxaa jira uu jecel yahay in lala qeybsado waayo waxaa jirta fanaaniinta waxyaabo fara badan oo si weyn bulshada ay ugu arkaan sababta jacaylkooda ama qoysaskooda fanaaniinta u waari waayaa maxaa horta sabab u ah wallaahi horta marka xagga ragga aan ka eego kale kolif markuu micnaha ninka fanaanka uu leeyahay family iyo reer xaashu meelu degan uu markaa uusan de gurigiis keli ku koobnaanahay waayo fanku uu badan yahay oo waxaa jiraysa meesha markaad adig- micnaha xaaskaaga iyo qoyskaaga micnaha aad ku nooshihiin inaad ka goostid oo runtii meel kale u goostid si aad markaa bulshada runtii markaa ula wadaagtid een, heesahaaga iyo markaa koley dee murtidaada Een, markaa koley qaab hinaasa oo kale bay runtii u dhacdaa dhankaasi dhanka dumarka laftigooda marka micnaha ay gabadhu fanaanad tahay oo micnaha say leedahay laftigooda kole waxyaabaha ugu badan ee kala kaxeeya waa masayr waayo fanaankiina runtii kama dhammaanayo bulsho dhexdeeda inuu ka heeso marka bulshihiisa markuu banaanku micno masrax taagan yahay garbihiisa waxaa soo buuxinayaa taageero badan oo markaa runtii dee heesihiisa markaa ku xidhan kadib gabadhii micnaha markaa uu fanaanku qabay eh, saan dareemayo kolley dee wax kale meesha micnaha ay ka soo saaranaysa ama runtii si kale u arkaysaa qaab masayr oo kale kolley eh, gabdhaha fanaaniinta ee markaa kolley saygalana waxaan filayaa laftigooda dhanka masayrka inay waxaa jira baraha bulshada isticmaalkooda aad bay u badan yihiin oo siyaabo badan baa loo isticmaalaa fanaaniintu waxay samaysteen baijaj iyagu iska leeyihiin dadka qaarkii gacantaa ku haya oo gacantaa lagu haya waxbaa lagu qora qaar iyagaa ku qora een, bal ka waran qeyb intay leeg buu ka yahay baraha bulshada oo kale een, muran ka- ka dhex dhaca qof la qiimeynayo la xushmeynayo marka runtii maanta isagoo la maagayo ama wax laga sheegayo baraha bulshada marka runtii lasoo dhigo waxay noqonaysaa kolley mid isaga fanaanka marka runtii wax maagaya iyo kala maagaya labadooda runtii ku noqota hoos u dhac hadday noqoto shacbiyaddii taageeraysay iyo hadday noqoto kolley markaa dadkii fikirka wanaagsan ay ka aaminsanaa
kaasi waxa uu ahaa fanaanka da'da yar jamaal jaamac cali oo lagu naanayso amaba loo yaqaan anraahde onkot wuxuuna u warramay wariyaha v o eda cabdikariin ulal ee magaalada laascaanood halkaasi aad ka dhageysanayseena waa washington dhinacii heesaha bal intaanan aadin ciyaarihii iyo jamaal axmed cusmaan oo istuudiyaha nagu helinaya
aad baad umahadsan tahay zaara kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee dalalka spain talyaaniga iyo ingiriiska iyo iyadoo kulamo kalena ayna maanta dhixi doonaan balse naadiga kubadda cagta arsenal ayaa kulan xiiso badan oo ay la dheeshay naadiga newcastle united waxa ay kaga awood ronaatay laba gool iyo waxba naadiga kubadda cagta arsenal guushaasi ay gaartay waxay u ahayd mid muhiimad gaara u leh maadaama ay kula tartamaysay kaalinta afraad kooxaha manchester united iyo chelsea oo iyaguna isku haya kaalimahaasi oo doonaya in mid kale ay meesha ka saaraan si ay ugu sii gudbaan champions leaga ee sanadka soo socda ama xilli ciyaareedka soo socda la ciyaari doono kulamada kale ee dhacay waxaa sidoo kale ka mid ah oo markaa horyaalkaasi haddii aynu ka gudubno dalka ingiriiska dhinaca iyo spain haddii aynu aadno waxaa dhici doona kulmo xiiso badan maanta naadiga kubadda cagta ee barcelona ayaa la dheeli doonta naadiga kubadda cagta ee velareal atletico madrid waxay la ciyaari doontaa naadiga khirona naadiga isbanyol waxa ay la dheeli doontaa naadiga khatafe sidoo kale dhinaca iyo ziyariada dalka talyaaniga waxa ay kooxuhu isku arki doonaan kulmo ayaa maanta dhici doona udinese iyo ac milan ayaa dheli doona calary iyo yuventus ayaa sidoo kale wada ballansan horyaalka dalka ingiriiska ayaa kulmo kale iyaguna dhici doona laba kulan ayaa dhici doona naadiga watford waxay la dheli doontaa naadiga fulham halka manchester united ay la ciyaari doontaa naadiga wolverhampton wonders naadiga united ayaa waxa ay doonaysaa inay mar kale guul gaarto kadib markii tababare solsha dhowaan loo si rasmia loogu magacaabay tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united ayaa guushiisa ugu horreysay dhowaantan gaaray waxaana kulankan uu yahay kulankii labaad ee la filayo tijaabada uu marayo iyadoo hore kulmadii uu naadigaasi la eliyey badankood uu guulaystay islaamaar ahaantaasina ay sabtay in milkiilayaasha iyo madaxda naadiga manchester united ay markaa ciyaaryaankii hore ee naadiga united u magacaabaan tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united liverpool ayaa horyaalka hogaaminaysa toddobaatan iyo sagaal dhibcood ee iska leedahay manchester city ayaa toddobaatan iyo toddoba dhibc iska leh arsenal lixdan iyo saddex ee iska leedahay tottenham lixdan iyo kow ay leedahay afraad ee joogta manchester united shanaad ayay fadhisaa waxayna leedahay kow iyo lixdan dhibcood dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto
waa hagaag ciyaarihii iyo jamaal axmed cusmaan intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhagaysanayseen waa washington markana bal aan dib ugu noqono codka ah jamaal onkod iyo heeska xusuus
qalbiga adiga la tagayde jifkii qabowa sariirdhe xusuuska qabo iwaade ikii quudkii ka soondhe qalbiga adiga la tagayde jifkii qabowa sariirdhe xusuuska qabo iwaade isu mutay aan yarayne adaa ku qafilan xuskiidhe arkiibuu kugu qarwaade isu mutay aan yarayne adaa ku qafilan xuskiidhe arkiibuu kugu qarwaade arkiibuu kugu qarwaade ankaa qabsatiyo naftiidhe iluuqaayibay dartaadhe qofkii arka uu naxaadhe intuusan qabriga u gelindhe laqaba xubbigo laqaba xubbigo xubbigo daryeeldhe inkaad qabsatiyo naftiidhe iluuqaayibay dartaadhe qofkii arka uu naxaadhe intuusan qabriga u gelindhe laqaba xubbigo laqaba xubbigo xubbigo daryeeldhe
heestaasi uu ku luqeynayay jamaal onkor dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddeenna duurnimo ay warjirkan kugu soo jeedinayeen zahra cabdi axmed iyo anigoo ibraahim xasan taanduray intaan markale kulmi doona nabadgelyo
yarkii qarnigani tasowdhe iraysan dareen jacelde bulshe fakar buu ku jiray dhe marqura ku hilmaami waade yarkii qarnigani tasowdhe iraysan dareen jacelde bulshe fakar buu ku jiray dhe marqura marqura ku hilmaami waade qandhahaysiya xanuune iyaas malasu ahaadhe kashaad ku qornaydo kashaad ku qornaydogowdhe qandhahaysiya xanuune iyaas malasu ahaadhe kashaad ku qornaydo kashaad ku qornaydogowdhe ankaad qabsatiyo naftiidhe iluuqaayibay dartaadhe qofkii arka uu naxaadhe intuusan qabriga u gelindhe laqaba xubbigo laqaba xubbigo xubbigo daryeeldhe inkaad qabsatiyo naftiidhe iluuqaayibay dartaadhe qofkii arka